haatan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa wadajir u soo jeedinaya maxamed bashir cabdiraxmaan iyo nuur xasan nuur
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha toddobaadkan waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur maxamed soo dhowow bal warqadda ugu horeysana noo soo qabo waa mahadsan tahay nuurow warqadda ugu horreysa waa hambalyo dhalasho oo naga soo gaartay aabba ciise cusmaan siiye hooyo raxmo xanafi sheekh cali aabba sheekh cabdulqaadir sheekh xasan sheekh ooyaaye hooyo deero cabdow maxamed axmed cusmaan geney bashiir cali daahir ciise idriis cabdi cabdulaahi cali faraan maxamed salaad maxamed ciise xaaji maxamed maxamed sheekh cabdulqaadir sheekh ooyaaye yaasmiin ciise siiye mahad ciise siiye safiyo ciise siiye xajiyo sheekh cabdulqaadir sheekh ooyaaye siciido sheekh cabdulqaadir sheekh ooyaaye dhammaan dadkaasi waxay tahniyad dhalasho oo farxad leh u dirayaan ibraahim sheekh jeylaani sheekh xasan iyo faadumo ciise siiye oo dhowaan gabaray ugu dhalatay magaalada johar xaafadda kulmis waa magaalo nuur oo aad si fiican u taqaanide gabadhaasina waxaa loo bixiyey mumtaaz sheekh ibraahim sheekh jeylaani sheekh xasan mumtaaz waxaanu leenahay soo barbaar oo noqotii dalkeeda diinteeda iyo waalidkeedba anfacda aamiin aamiin aamiin aamiin ayaan ana raaciyey dhambaalka ugu horreeya dhankayga maxamedow waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah aabe maxamed cabdi raaxoy jaalle maxamed cabdi raaxoy bashiir maxamed cabdi xasan maxamed cabdi cali maxamed cabdi cabdicasiis maxamed cabdi cabdirasaaq maxamed cabdi iyo usaama maxamed saadiq maxamed cabdi hooyo maryan mataan salaad eedaxaawe cabdi raaxoy iyo eeda suuban galabguure iyo nimco maxamed cabdi raaxoy xamse maxamed cabdi raaxoy iyo ubax maxamed cabdi iyo maa'ida maxamed cabdi raaxoy dhammaan dadkaas waxay tahniyad dhalasho ay u dirayaan ayaan tayib cabdulaahi iyo farxaan maxamed cabdi oo uu wiil ugu dhashay degmada owbare waxaana wiilkaasi loo bixiyey samatalis farxaan maxamed waxaan leenahay samatalis ilaahay ha ka dhiga kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba waxtaro aamiin markaana aan aadno dhinacii heesaha maxamedow toddobaadkan maadaama uu ahaa toddobaadkii afka hooyo waxaan dhegaystayaasha u haynaa hees ku habboon waana heesta afqalaad aqoon tumiya waxaa ku luqeynaya allah wada naxariista fanaaniinta xaliimo khaliif cumar magool iyo xasan diiri faarax
طاير معاني الصلاة قلتم يا ما يما يا ما هي الصلاة قلتم يا ما يما يا ما هي ويسوق الصحيح المشهر حيينا رساي النبي ويسوق الصحيح المشهر حيينا رساي النبي مرتهي يبلغ مقبول مرتهي أقول ترى مهما يسمى
Thank you.
nuurow warqadan gacanteeda ku soo dhacday waa hambalyo aroos waxaana ay ku bilaabatay assalaamu calaykum v o a gaar ahaana daadiyaasha barnaamijka hambalyada baa layidhi caashacuud iyo nuur xasan nuur bukhaari toddobaadkan caashacuud anigaa salaanta uga wakiilah oo u qaadaya waxaana warqadan tahniyadda ah kala diraya dadka kale ah raxmo ibraahim iyo saygeeda iyo carruurtooda xamdi samow muxiidiin maxamed sahre cumar sacdiye cabdulaahi cabdulaahi macalin khatre qalaad eglan bashiir cabdi aadan sacdiye cagalaab beniyo baruko baa layidhi iyo falastiin khaliif yuusuf salme maxamed cabdulaahi dhammaan asxaabtani waxay tahniyad aroos oo farxad leh u dirayaan arooska iyo aroosada boqorka iyo boqoradda baa layidhi farta iyo farantiga waa cabdirasaaq macalin cali iyo iqra maxamed xasan oo arooskoodu ka dhacay xerada qaxootiga dhagaxli gaar ahaana xaafadda sifor ducadu waa dhankiina baa layidhi waxaan leeyahay cabdirasaaq iyo iqro isku waara oo ubad khayrqaba allah idinkala siiyo aamiin ayaan ana u raaciyey tahniyad aroos ayaan hayaa waxaanay naga soo gaartay dadka kale ah abdixasan maxamed absuge iyo abti cabdi maxamed absuge abti axmed maxamed sinyare iyo abti cumar maxamed sinyare ayaxaawo xasan maxamed absuge iyo cumar cali kismaayo cabdi cali kismaayo iyo ciidey shabley cabdulaahi cali shabley iyo xuseen cabdi macalin iqro axmed diinle iyo dhayman xaaji caruud shukriya cali shablay iyo nasro carabow muuse dhammaan dadkan oo kala jooga daafaha caalamka ayaa layidhi waxay halkan hambalyo uga dirayaan lamaanaha sanadka kale ah ismaaciil cali kismaayo iyo marwadiisa oo aroosada magaceeda lama soo sheegin oo ku aqalgala baa layidhi magaalada muqdisho waxaana ay dadka warqadana diraya ay leeyihiin ducada waa dhankiina waxaan ugu ducaynay in alle uu ka dhigo kuwa isku waara oo ubad khayr qabana kala hela aamiin aamiin aamiin ayaan anna u raacinayaa nuurow haatanna haddii aannu dib u jallacno dhinaca kaalmaha heesaha waxaan soo qabanayaa heesta cabaaryaha codkii hallaasiga ahaa ee cumar nuur cabdulle
shatimaah gudkeega ibudhaa feeraxtiyo mahadalka qadmada ilka dabarcad kaga yaal shatimaah gudkeega ibudhaa feeraxtiyo mahadalka qadmada ilka dabarcad kaga yaal markaana fiirsado wanax yaraada mumsiya idisheeyay cabariyada isla gaaray dacalada markaana fiirsado wanax yaraada mumsiya idisheeyay cabariyada isla gaaray dacalada gaalabada garaabiyo waxyaha dushooda dagaalabada garaabiyo waxyaha dushooda dandhaqaaqa lafyaay adyanigu yaabay dandhaqaaqa lafyaay adyanigu yaabay dadkii kitaabkiiyo diintaynu sheegtay degeyna firdowsow soo daahira dadkii kitaabkiiyo diintaynu sheegtay degeyna firdowsow soo daahira
hambalyo aroos ayaan hayaa waxaanay naga soo gaartay dadka kale ah cabdilatiif barrow aadan iyo maxamed xuseen wariir maxamed goris ayaa lagu naanaysaa mustafa cumar kaduud iyo bilaal caabud aadan iyo aadan baruun abshir kashag nuurow quuyine ayaa la yidhi xuseen bidle magacyo cajiiba waxaa kaloo ku jirta xasilo butay dadkan oo kala jooga laascaanood bardaale baydhabo luuq ganaane ee deegaanka qoondhood iyo meelo kale waxay hambalyo aroos u dirayaan xasan macalin ibraahim oo lagu naanaysa xasan b b c iyo faadumo weydow oo arooskooda uu ka dhacay degmada luuq ganaan ee gobolka gedo ee taariikhdu markii ay ahayd afar iyo labaatankii bishan february ee sanadkan ducaduna waa xaggiina ay yidhaahdeen waxaan ugu duceynay in alla gurigooda uu ka dhigo guri khayr isku waara ubad khayr qabna kale hela aamiin dhinacii heesaha haddii aan aadno goorma kuugu dambeysay heestii jaanan iyo fanaanka cabdi xasan dige
dhegeystayaal weli barnaamijka hambalyada iyo heesaha ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaanaya v o a washington haatanna dhinaca hambalyada warqadan gacanteeda ku soo dhacday waa hambalyo aroos waxaana kala diraya dadka kale ah hooyo faadumo maxamuud iyo reer sheekh maxamuud jimcaale oo ugu horreeya baa la yidhi nabadoon cumar sheekh maxamuud jimcaale sahre sheekh maxamuud jimcaale jawaahir sheekh maxamuud jimcaale jamiile sheekh maxamuud jimcaale farxiye sheekh maxamuud jimcaale cabdulaahi sheekh maxamuud jimcaale cabdiraxmaan sheekh maxamuud jimcaale xafso sheekh maxamuud jimcaale bishaaro sheekh maxamuud jimcaale sucaado sheekh maxamuud sucaad sheekh maxamuud jimcaale cabduqaadir sheekh maxamuud jimcaale falastiin khaliif yuusuf jimcaale axmed faarax jimcaale cabdikariim cali maxamed xabiibo yuusuf jimcaale nuurto cali maxamed caasho cabdulaahi siyaad yuusuf sheekh maxamuud jimcaale maxamed sheekh maxamuud jimcaale dhammaan dadkan kor ku xusan waxay hambalyo u dirayaan baa la yidhi mustaf sheekh maxamuud jimcaale iyo marwadiisa caasho salaada cali oo arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho lix iyo labaatankii bisha februari sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka waa jimcihii shalay baan filaya waxaana ay leeyihiin isku waara oo ubad khayr qaba allah idinkala siiyo aamiin ayaanu inaguna u raacinaynaa
warqad tahaniyad dhalasho ayaan hayaa waxaana diraya dadka kale ah doctor farxiin muuse cali iyo anas cabdinaasir aadan raabica cabdinaasir aadan iyo mumtaas cabdinaasir aadan eedo xamdi aadan maxamed adeer cabdinuur aadan maxamed habaryar aniso cabdulaahi xasan iyo ilyaas cabdiraxmaan sheekh aadan cabdiraxmaan sheekh iyo nabadoon cabdishakuur cali yaasiin kaltuumo cabdiraxmaan sheekh iyo habaryar tasliimo cabdulaahi xasan cabdiraxmaan kuulow iyo dad kale dadka kale lama sheegin dadkaas oo kala jooga baa la yidhi dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahaniyad dhalasho ay hawada u marinayaan aba cabdinaasir aadan maxamed iyo marwadiisa cibaado cabdulaahi xasan oo uu wiil ugu dhashay isbitaalka weyn ee magaalada qardho wiilkaasi oo loo bixiyey cabdisamed cabdisamed waxaan alle uga barinay inuu noqdo walad baari ah oo dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin aamiin aamiin ayaan aniguna leeyahay warqadda ugu dambaysa dhankaygana nuurow waa hambalyo aroos waxaana ay naga soo gaartay dadka kale ah hooyo dhoofo haaroole iyo caruurteeda hooyo samsam yuusuf iyo caruurteeda hooyo khadiijo nuux iyo caruurteeda sahro dhaqane iyo abe xaaji cabdiraxmaan maadey barwaaqo xaaji cabdiraxmaan maadey iyo caruurteeda wiilo xaaji cabdiraxmaan maadey iyo caruurteeda maxamed xaaji cabdiraxmaan maadey iyo caruurtiisa sacdiyo xaaji cabdiraxmaan maadey iyo caruurteeda yuusuf xaaji cabdiraxmaan maadey iyo xaaskiisa baa la yidhi raxmad jeyte xayaab iyo caruurtooda jamaal xaaji cabdiraxmaan maadey iyo xaaskiisa sacdiyo cabdiqaadir iyo caruurtooda cabdikariim xaaji cabdiraxmaan iyo xaaskiisa xamdi xasan iyo caruurtooda hooyo canab diiriye gurxan iyo caruurteeda hooyo canab foore iyo odaygeeda ibraahim kowsaar iyo caruurtooda hooyo cadar maxamed joon iyo caruurteeda dhammaan reer xaaji cabdiraxmaan maadey oo kale ah ruun xaaji rays xaaji cayni xaaji muxsin xaaji xamse xaaji cabdicasiis xaaji iyo cabdiweli xaaji cismaan warqad waa sii socotaaye cismaan axmed maade iyo sacdiyo axmed aadan maxamed amiin cabdi bucul iyo abe bishaar axmed nuur baa la yidhi hooyo farxiye cabdi maxamuud hooyadeed labaad ee uu qabo abe bishaar axmed baa la yidhi iyo eedooyinkayaga iyo dhammaan caruurtooda dhammaan inta aanu shaqo wadaagga nahay ee ka tirsan xoogga dalka baa la yidhi maxamed axmed colow iyo cabdicasiis axmed colow dhammaan dadkan oo kala jooga canada london stockholm croatia nairobi beled xawo luuq iyo etoobiya waxay hambalyo u dirayaan boqorka iyo faraska iyo arbaha baa la yidhi zakariya bishaar axmed nuur iyo geenyada boqoradda iyo qalanjada iqra xaaji cabdiraxmaan maadey oo arooskoodu ka dhacay degmada beled xaawo maalintii khamiisa ee taariikhdu ay ku beegneyd siddeed tobanka bisha labaad sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka waad tahay maxamedow lamaanahaasi waxaanu leenahay ilaaha ka dhigo kuwa isku waara oo ubad kheer qaba kala hela aamiin waa tahay gebagabadii ayaan soo gaarnay heesta ugu dambaysa ee aan barnaamijka kusoo xiri doonno waa daadooy iyo dalnowsh waxaa ku luuqaynaya fanaaniinta axmed naaji sacad iyo luul jaylaani cali heestaasi ayaanan dhegaystayaal kusoo xiri doonnaa barnaamijkeenna hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
iyo duur leed gashaaye igu soo dirtaa dadkaaye degmadeeda diida iyo duur leed gashaaye igu soo dirtaa dadkaaye dadkawaygu daare daada anaa ku doortee dacwadayno aad dambaysay daada anaa ku doortee dacwadayna waa dambaysay
جاهل ما فقط جيبه مسوج هذا
ka dajido nuku jawaaba